dhacdadan ayaa noqonaysa tuur casriya islamarkaana ah noocii ugu horreeya ee ciidamada boolisku ay soo bandhigaan taliyaha qaybta bariga ee gobolka hargeysa mursal xaji warsame ayaa u sheegay warbaahinta sida ay dhacdadani u dhacday isagoo geesta kalena digniinu diray dhallinyarada isku dayda maantoo bishu tahay toddobiyo labaatan bishii tobnaad two thousand twenty one halkan waxaan ku joognaa anigoo taliyihii qaybta bariga hargeysa ee gobolka maroodijeex taliya xigeenkii qaybta xoggelintii qaybta taliyihii saldhigga gacan libaax iyo dad dhibanayaala oo lacag laga shubtay oo si casriya looga shubtay oo iyaguna halkan fadhiyaan waxaan ka hadlayaa ooan aada iyo aada uga hadlayaa tuugada casriga ah ee khiyaamada ku jirto oo sida taatikada ee technologyga leh ay mo ay lacagta dadka uga shubanayaan ayaan ummadda iyo bulshada somalilan halkan uga sheegaya nimankii noocaa ahaa labadii nin sida casriga ee a t ga yaqaan ee a t gii sida khaladka uga faa'idaystay khiyaamada ay dadkii lacagta kaga shubtay nin la yidhahdo suhayb cabdullaahi iyo nin la yidhahdo xasan oo labadiiba aan hayno sharcigan aan horgeyn doono lacagtay shubteen iyo dhibanayaashiina halkan fadhiyaan maragyadii ay dhan yihiin kiiskaas uu dhan yahay oo hay-adaha garsoorka aan horgeyn doono sharcigana aan laga waraabin doono ayaan halkan waad kii halkan ninkaas odayga halkaa fadhiya waxaa laga shubtay toddoba kun runtii arrintaa waxaan aada ugu mahadnaqayaa saldhigga gacan libaax oo taliyaha saldhigga ugu horeeyo gaashaanle baashe iyo ciidankiisa ayaa gacanta kusoo dhigay dacdo hore oo lacag fara badan ootay gacanta kusoo dhigeen marka halkan waxaan ka sheegaya oo uga dhigaya dadka tuugta ah noocay doona ha noqdeen ama moobal ha jabsadeen ama guri ha dalooliyeen ama cirka ha u baxeen inaan boolisku ka harayn meel kasta ay daba socdaan oo ay ku qabanayaan geesta kale dhibanaha ugu dambeeya ee dhacdadani ay la kulantay shalay galab oo la sheegay lacag toddoba kun oo dollar ah in laga shubtay ayaa isaguna u sheegay warbaahinta isagoo aan xusin magaciisa in dhacdadaasi uu mas-uul ka ahaa inaan dhallinyaro ah oo baabuurka ku soo qaaday kadib markii wiilkaasi uu u sheegay in geeriya ay ku dhacday aniga waxay gu dhacay shalay abaaro labadii iyo shan iyo afartan daqiiqo wiil dhallinyaro ah oo da-daa dhowr iyo labaatankaan ku qiyaasay labaatan ilaa shan iyo labaatan inta udhexeysaan ku qiyaasay oo buugsita ayaa goolada jigjiga yar ee sare iga joojiyaan oo gaari wataa wuxuu igu yidhi adeero siira dhaweeda isii qaada muxuu ahaa geeri baa igu dhacday halkan isii gaarsiiy aan u naxariisto waxaan xagga dambe usoo fuulay cabaar markuu gaarigii la socday buu igu yidhi adeer jaajar ma haysaa markaasaan ku adeer jaajar ma hayo wuxuu yidhi adeer dabka iga dhacay ayeedii baa dhimatay telefoonkaada ii garaac qof iga garaac telefonkii baan furay qof baan u garaacay telefonkii xagga dambe muxuu ahaa isagoo fadhiya ayuu dhegta saaray cabaar buu telefonkii si wax laga qaban waayey muxuu ahaa werwareejiyey qof buu mar dambe la hadlay sidii wax magac intuu sheegay buu yidhi hodanay ayeeyaa dhimatay lacag konton kuna lambarkaa iigu soo dir waxaan ku adeer lacagta igu soo dirsan waxa weeyaan lacagan jeebka kuma sito waana duhur asxaan baan kuu soo qaaday kulama meeraysan karaya lacagta igu soo dirsan markuu yidhi adeer asxaantaba geeri baan ku digdigaya muxuu ahaa iigu dir aankana ka diiday inuu markii dambe yidhi lambarkii aan ku celiyey iidhiib aan dhaafo lacagta iga soo dir lambarkii mar labaad celiyey haddana sidoo kale cabaar telefonkii iga hayay goor dambe ayuu yidhi hodanay lacagtii waxaan ku inaan kaas wuxuu lacagtaa kuma siin karaya ha iga soo dirin telefonkii markaa ii dhiibay cabaar kabacdi lacagtuna ammaanay igu ahayd oo qof baa igu soo dirtay ammaana aan ugu hayo anaan muxuu usii gudbinayay lacagtii baan siriyay markaa ilaa labaatan daqiiqa kabacdi mobilkii ka dir lacagtii laba doorba halaaga iigu jira toddobadii kuma doorba igu jira buu iga shubtay markaan saa ogaaday ayaa kabacdi waxa weeye muxuu ninkiisa watala soonta lacagtii kala baxaya oo nin kale lambarkiisa ku dirsaday ayaa lagu qabtay saasaan ku qabanay ciidankuuna muxuu ahaa ku keenay saldhigga saasuu saldhigga ugu jiraa khadar maxamed cakulle v o a hargeysa